habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitirban
waa fiidnimo talaada ah bisha agast waa saddex iyo toban sannadka labada kun saddexiyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo idiin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahra cabdi axmed
anigana waxaaba midhaha iga sii qiimo badan maaragtay ganacsi faa'iide laga sameeyo markaad aragto qof soomaaliya ah oo laga yaaba wax alaab uun midhaha suuliya ama laga yaaba inay taalla duub ay taalla laakiin aad ugu baahan yahay uuna heli karin markaad midhaha u dalabto oo aad keento oo alaabta u helo intaas keliya oo qofka ugu farxada inaha intaaba aniga aan midhaha arrin aad midhaha qiimo weyn midhaha agteyda kale u ah kaasi waxa uu ahaa rooble xuseen cusmaan ganacsade da'yar oo ku nool gobolka bensalveniya ee dalkani maraykanka waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeenna oo maanta aynu uga hadlayno abuuridda ganacsiga iyo dhallinyarada iyadoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan intiisa dambe
waa heestii you give good love iyo codkii xalaasiga ahaa ee whitney houston waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna intiisa dambe sidoo kale qodobada kalean idiin hayno aad ku maqli doontaan barnaamijka goordhow waxa ay noqon doonaan qodobo badan oo ku saabsan dhallinyarada hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii caalamka afhayeen u hadlay musharaxa madaxtinimo ee dalka maali ibraahim buubakar keti ayaa waxa uu sheegay in natiijada ay muujinayso inuu ku guulaystay inta u dhexaysa toddobaatan iyo shan ilaa iyo siddeetan boqolkiiba codbixintii la sameeyey doorashadii dhacday axaddii lasoo dhaafay mamuudo camaara ayaa waxa uu xaqiijiyey in ninka ay doorashada isaga soo horjeedeen ee somaliya ciisa uu isna keeti ku booqday hoygiisa goor dambe oo isniintii shalay ahayd oo uu ku marxabeeyey guusha uu ka gaaray doorashada madaxtinimo afhayeen la hadlay v o eda qaybteeda afka faransiiska talaadada maanta ah ayaa waxa uu sheegay in doorashadu ay ahayd guul weyn master keti usoo hoyatay waxa uuna sheegay inuu wajihi doono heshiisiin qaran iyo weliba hirgelinta dalkaasi xasiloonidiisa guddiga doorashooyinka dalka maali ayaa waxa ay sheegeen in ay si rasmiya natiijada ugu dhawaaqi doonaan maalinta beriya arbacada ah goobjoogayaal ka socda midooda yurub iyo geeska afrika ayaa sheegay inay si wanaagsan u dhaceen doorashooyinkii madaxtinimada ee ka qabsoomay waddanka maali ee xaddii aynu soo dhaafnay saraakiil nigeriyaan ah ayaa sheegay in niman dabley ah ay weerar ku qaadeen tuulooyin yaryar oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka borno oo ay ku dileen ugu yaraan konton iyo lix qof ma jirto koox sheegatay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi dad badan lagu dilay ee ka dhacay waqooyiga dalka nigeria hase yeeshee saraakiisha ayaa sheegeen in ay tuhumayaan weerarkaas inay ka dambeeyeen mintidiinta boko haram dableyda weerarka geysatay ayaa xirnaa dharka militariga nigeria waxayna gudaha u galeen maalintii axaddii aynu soo dhaafnay tuulooyinka la yidhaahdo kadungo halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan afartan iyo afar qof oo masaajid goobtaas ku yaalla ku tukanayay weerar kale oo ka dhacay maalintii sabtiga aanu soo dhaafnay tuulo lagu magacaabo ngom ayaa dableyda ay ku dileen laba iyo toban qof oo kale mintidiinta boko haram ayaa dhowr jeer oo hore weeraro dad badan ay ku dhinteen waxay ka geysteen gobollo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka nigeria gaar ahaan magaalooyinka ay ka mid yihiin bama malam faturu iyo gamburu
habeen wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waxaynu anbaqaadeynaa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga
haatanna muqdisho qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool muqdisho ayaa baratay xirfado ay ka mid yihiin samaynta mobeylada tolista harqaanada iyo kuwo kale si ay u abuurtaan ganacsi ay u madax bannaan yihiin waryaheenna saynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho inooga soo dirtay
dhalinyaro badan ayaa ku howlan arrimaha ganacsiga walow siyaabo kala duwan ay ugu xiran yihiin inkastoo dhalinyarada door aan sidaa u muuqda ku lahayn howlaha ganacsiga ee ka jira magaalada muqdisho islamarkaana ay hayaan ganacsiyo kala duwan ayaa ururada qaarkood ay u istaageen sidii ay ganacsi iyo shaqaba ay ugu abuuri lahaayeen dhalinyarada magaalada ku sugan si ay markaasi u kaabaan nolosha qoysaskooda doorkan waxaa ahayd door ay ahayd inay dowladda fuliso laakiin maadaama dowladdii ay ku jirto xilli kala guur ay ku jirto oo hadda wax kasta ay bilaab yihiin doorka wuxuu noqday in dhalinyaradu ay ayaku ay bilaabaan inay mashaariic bilaabaan inay dadka fursado la siiyo soomaaliya labaatan iyo labadii sano labaatan iyo saddexdii sano lasoo dhaafay dhibaatada ay kusoo jirtay wax oo dunida dunida waxay nala qabta ma aha marka annaga waxaa loo baahan yahay sector kasta iyo qayb kasta inay sidoodii bilaabaan qaabkay ay ku horumari lahaayeen bulshada xirfado loogu abuuri lahay haddii xataa xirfadii ay soo baxdo qof ka shaqaysan kara si loo helo yaasiin maxamuud cibaar oo mashaariicda u qaabilsan hay-adda afra oo dhowaan tababar xirfado loogu abuurayo u furtay boqol iyo lixdan dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhalinyaradu ay barayaan xirfado kala gedisan si ay mustaqbalku ugu shaqaystaan soomaaliya maanta boqolkiiba toddobaatan in ka badan bobulationkeeda waa dhalinyaro haddana dhallinyaradii dhibaatada haysata waxay ahayd shaqa la-aan marka ujeedada laga leeyahay mashruucan waxa waaye in la abuuro shaqo in loo abuuro isku tiirsanaadaan naftooda aysan culays ku ahaanin familada iyo dadka isku ahaanin laakiin ay noqdaan dad bulshada wax kusoo kordhin kara oo xirfad leh micnaha waxay tahay waxaad baraysaan xirfad si ganacsiga ay u abuurtaan amaba ay ugu shaqaystaan dhalinyarada ya waxaan baraynaa xirfad waxaan barno waxaan ka saaciidi doonaa inaan shaqa in loo abuuro for example qofka markaan barno harqaanka markaan barno waxaan ka saaciidi doonaa inaan siino harqaankii inaan siino inaan siino waxyaabaha kale oo saacidaya in harqaankii uu shaqeeyo taasaa marka waana lagu kormeeri doonaa inta uu kala qabsanayo iyo intuu noqonayo qof wax soo saari kara faadumo cabdi cali oo ka mid ah dhalinyarada ku howlan barashada xirfadda toliinka harqaanka ayaa sheegtay inay rajaynayso in ay meel sare ka gaarto shaqadeeda islamarkaana ay kaalin muhiim ah ku yeeshaan ganacsiga qaybihiisa kala duwan magacay waa faadimo cabdiaxna arday ka baradka hay-adda efura barnaamijka harqaanka waxaan bilaaba muddo afar bilood aan ku jiraa barnaamijkan waxbarashada waxaan bilaaba shan iyo tobankii abriil maanta iyo shalay isku mid mihi maanta waxaan ahay qof harqaanla ah jecelna inuu ka shaqaysto xirfada harqaanka oo iisoo idlaaday gebi ahaana ii gabagaboobay waqtigan si aad u aragtaa in lagu baro xirfad a ku shaqaysatid sid qoyskaaga ama noloshaada aad qayb ugu qaadatid qof walba uu dareemi karaa xirfad hadduu barto inuu ku shaqaysto qoyskiisii noloshiisaba u wax u qaabo marka wallaahi aada ugu faraxsanahay ammaantaas iyo mahadcelintaas maxaa iska leh madaxdii iyo macalimiintii iyo waalidiintii igu dhiirigeliya inaa xirfadaas barto hadda ayaan jeclaa inaan ku shaqaysto qalabkii mashiinkii aan ku shaqaysan lahay hadda aan ka filaya inay sii doonto kadibna inaan ku shaqaysto bulshada rayidka iyo xitaa madaxda adiga xitaa waan rigi doonto goobtaydaan ku
fahad aweys maxamed oo kamid ah dhalinyarada nasiibka u helay barashada tababarka xirfadda ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu bilaabo ganacsi cusub si uu wax badan ugu kordhiyo daqliga qoyskiisa lix bilood kadib markii uu bartay xirfadda cilad bixinta moobeylka markii ugu horeysaan bartay xirfadan runtii aada aadaan ugu fiican hadda ma ku tali jirin in aan moobeyl sameeyo mise waa weligu anaa si jira sooma hadda ma insha allah anaad gacanteeda ku sameeyo dadka xaafadan aan u sameeya hadda insha allah waan rajeynaa meel baa xaafada adiga laamigeena xaafada aan ka furta meel yar inaan ku shaqaysto arab markay qalabkii waxyaabihii ay keenaan ilaa hadda waxaad samayso oo xirfadii aad lagu bara ku shaqaysata ma jirtaa maasha allah hadda waxaa jira mobeelo guriga ii yaalo iska haleysanayo oo aan nacay naad aan samaysto waa hore kor u kacay marka wax- kuwa gurigana qaraabadan anaaba samayso maaha madaxda qaar hadda qaara u sameeyey see u aragtaa in xirfad aad ku shaqaysatid lagu baro maasha allah wax weyn soo maaha adigoo wax garanayna hadii adig qof indhala hadii indha loo furo ka waran aaday waa weyntahay soo maaha mise leedahay door way ka geysan kartaa ganacsi abuurista dhalinyarada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maasha allah runtii aaday u geysata markii aniga awalba waxaa ahaya male ardayaan iska ahaa wax iska barto haddana fursad kale oo waxbarasho oo adiga ganacsi eh, gacantaada waxa ku qabsanaysana aada u fiican tahay soo maaha si kastoo ay tahay ganacsiga ka jira magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u ballaaranaya ayaa dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin uu yahay mid aada u hooseeya inkastoo ay rajeynayaan dhalinyaradu in haddii laga caawiyo dhinacyo badan ay noqon karaan kuwo wax badan ka bedela amaba door ku yeesha ganacsiga sida uu qabo shucayb cawil daahir oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho Ee, magaalada muqdisho hadda ee, way jirtaa goobo ganacsi oo dhallinyarada ay ka muuqdaan laakiin ma ahan doorkii ee, la rabay in ay si rasmi ah ugu muuqdaan haddii ay helaan taakuleen iyo caawinaad rasmi ah waxaa suurogelaysa in dhallinyarada ay noqdaan kuwa ka muuqda ee ganacsiga magaalada saynab abuukar v o a muqdisho
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna hargeysa dumarka somalilan ayaa aad ugu tarayar ka qaybgalka ganacsiga dabaqadaha dhexe iyo weliba ta sare balse waayadan dambe ayaa waxaa jira dumarka dhiirigelin ay arkayaan haween badan oo ka qayb qaadanaya ganacsiga waryaha v o eda ee magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ku eegaya marka laga hadlayo haweenka iyo ganacsiga waxaad moodaa inay dhinacyada qaarna aad ugu liitaan meelaha qaarna aad ugu horeeyaan arrimaha aan ogaaday waxaa ka mid ah in haweenku aad ugu yaryihiin ganacsiga dhexe iyo kan sareba iyaga oo aad ugu xoog badan ganacsiga hoose gaar ahaan iibinta khudaarta ama dukaanada yaryar ee lagala soo baxo nolol maalmeedka waxaan u kuurgelayay toddobaadkii u dambeeyey inaan xog badan ka helo hablaha da'da yar iyo ganacsiga hase ahaatee waxaa ii soo baxday in tiro aad u yar oo hablo dhallinyaro ahi ay xilligan furteen dukaamo ama meherado u badan kuwa lagu iibiyo dharka dumarka waxaa taas beddelkeeda farakutiris ah dumarka lacagta leh ee ganacsiyada waaweyn leh sucaad yuusuf odowaa waxay ka mid tahay dadka u ololeeya in haweenka fursad loo siiyo in ay galaan dhinaca ganacsiga gaar ahaan waxay hablaha da'da yar ku dhiirigelisaa in ay la yimaadaan fikrado ganacsi kana midho dhaliyaan sucaad carmiye xilligan waxay wakiil u tahay xawaalad lagu magacaabo wall remit waana qofka keliya ee dumara ee xawaaladaha dhaafaya tobanka ee ka jira somalilan ku dhex jirta xafiiska ganadimka fadhida waa xawaalad wall remid la yidhaahdo Een, maxaad qabataa adigu shakhsiyan oo xawaaladaada iyo se- bal- saad uga shaqaysaa bal ii sheeg waxay qabato xawaaladaada iyo xawaalada horta eh, sida xawaaladaha kalluun bay u shaqaysaa waxaan kaga duwanay annagu waxaan nahay online Een, eh, muxuu ahaa waa een, eh, muxuu ahayey xawaalad laga aasaasay u k Een, aniga shaqadeeda halkan waxa weeyaan waxaan ka ahay een, muxuu ahaa mas-uulkaan ahay halkan u fadhiya Eh, agentka u ah een, world remit baan ahay Een, eh, mainly shaqadeeda waxa weeyaan in aan lacagtaas dadka loo soo diraya si fiican siday u gaari lahayd dadka aan anigu muxuu ahaaye aan aan aan mas- aan fududeeyo Een, haddii matalan een, b- xawaaladu inta badan liquidka maaragtay lacagta ayaa ka- isku xidhxidhan taman marka qaarkood lacagta lasoo diray taad filaysid inaad bixinaysid baa kala bata marka waxaan shaqadeedu tahay inaan halkan waxaa sidaan u salixi lahaa saan fundinka ugu ugu hagaajin lahaa Een, muxuu ahaaye sidaan publicity ugu samayn lahaa sidaan dadka u tusi lahaa inay fikrad cusub tahay marka fikrad cusub oo qo- dad qof cusub oo female ama qof dumar iyo wadaba weeyaan laakiin se fikrada waa een, waa fikrad ka timid ingiriiska Een, dhalinyarada iyo dadka maaragtay in ay isticmaali karaan iminkana saad og tahay saad baanu soo kusoo darnay servicekeyaga inkasta oo sucaad carmiye ay wakhti dheer degganayd dalka ingiriiska haddana intii ay somalilan kusoo noqotayba waxay ka mid ahayd dadka u ololeeya in dumarka wax laga siiyo fursadaha ganacsi waxay ila wadaagtay qaar ka mida waayo aragnimadeedii intii ay wakiilka u ahayd xawaalada wall remit horta een, markii u horeysay dadka waa yara yaabeeheed Een, eh, een, inaan anigu oo- in- intaan uk ka imaado halkan xawaalad marka marka qofka ku idhaahdo xawaalad baa een, aan wadaayoon ka aan ka ahay mas-uul Een, waxay qof walba uu yara yaabi jiray marka matalan anigu qof dumaraan ahay marka waxaa jiray guddi baa jirta xawaaladaha ah gudidii markay arkeen ilaa hadda imaysoo invite garaynin igamayso qaybgelin inaan ka mid noqdo waayo malaha waxay ii arkeen inaan qof dumara iska ahay oo yuno ma hubo laakiin gudidii loo sameeyey xawaaladaha inay hirgeliso ama de yani waxyaabahan caba ka caban ama cashuur ha noqoto ilaa iminka kama hayo invitation marka way jiraan waxyaabo dee igu adkaaday markaan imid laakiin so far iminka si fiican bay u socotaa duruufo badan ayaa dumarka dhinaca ganacsiga ka hortaagan haba ugu sii darnaadeen hablaha da'yarta ahiba inkasta oo xilligan ay soo badanayaan hablaha ka baxa jaamacadaha ama kuwa kale ee dhallinyarada ah ee intay isu tagaan abuuraya ama hirgelinaya meherado ganacsi waxaana meheradaha ugu badan ee xilligan hablaha da'yarta ah ay furtaan ama ay ka shaqeeyaan u badan kuwa lagu iibiyo dharka dumarka waxaan meheradooda kula dhex kulmay hablo dhallinyaro ah oo ay u furan tahay meherad lagu iibiyo dharka dumarka oo lagu magacaabo al axlaam waxaan kala sheekaystay arrimo kala duwan mune axmed siyaad baa laydhahdaa liga warramto ii sharax waxaanaad iibisaan waxaan iibinaa agabka kala duwana dumarka gaar ahaan haddii tahay cabaayadihii toobabkii sheeladihii aksesoriska isku qurxin aksesoriska xidhanayaan maykabyadii labisyadii ay isku qurxinayeen teeda labaad kale shandadihii laftarkeyga waan iibinaa aduu dee agab dumarun ilaa jaakadiis haddays noqoto laakiin hablo dhallinyaraha baad dukaanka ku haystaan oo dee qalabkan oo qalabkii dhallinyaradu badan yahay inaad ganacsigan oo kale inaad ka shaqaysaan bal saad u aragtaa wallaahi si fiican baanu arkaa waayo annagoo dee mar walba aanu jecelnan maxay aheeday aanu asturaadooda iyo xaragodoodaba ku dadaalno bacdiin habluhuna dee badan aan nagama maqna maadaanu hablanahay laftarkoogana wayna la jecelyiin waan jeclahay laakiin ganacsiga waxu badan ragga habluhuna inay bal soo galaan dhallinyarada gaar ahaan saad u aragtaa wallaahi waxba ma keenayaan waxna ma kooskaranayan laftarkeyga aniga waad arkaysaa ganacsi baanu ka shaqaynaa bacdiin hablahan waxaan ku dhiirigelinaya ganacsiga dhinacayaga nagala soo barbar istaagaan oo dee namada baanu ka badin hadda
bal iga hor wax isbedel ma jiraan hablo oo kale dhinacii dooqa dhinacii markay arkaan meherad inaan haysato si ka duwan sidii ragga ay uga adeegan jireen oo kale mid ku yimaadaan bisinka iyo siinka markay arkeen hablo meherad haya wayba nagu soo hirtaanba alaabtay qaatana dooqa waxaan malnaya deen habluhu dooq fiican yihiinoo runhaantii nama dhibaan kaa soo qabo bacdaaba nagu ridnaa uga xigtaba
ragga ka waran ragga iga qudhada dooqa ka xumaaday ma u yar hagaagsan bisinka iyo siinka si fiican baan usoo dhawinaanu kaadoyo xidhnaa weliba tanoon la garab galnaa dooqa aniga anna dhinacaygan ka dooqi adna dhinaca ka dooq bacdi waan isla kaashanaa iyagana haa wano imaadan waan u xidhnaa kaadoyada waananu kusoo dhaweyna waxaan leenahay qajirina waa hablihiinni waan idin xidi karnaa maxaad soo jeedin lahayd hablaha dhallinyarada ah ee gaar ahaan jecel inay ganacsiga soo galaan oo kale bal maxaad ku odhan lahayd waxaan ka odhan lahaa ganacsigu waa iska caadi waa la shaqaysanayaa nin walba shaqu uu diyaaryahay bacdiin anaguna sa aan usoo shaqo tagnay weyaan hablow dee kusoo dhiirada sida nimadaas ku shaqaysanayeen anaguna anagana aad naga daba raaci lahaydeen inaad kusoo biirtaan ganacsigaygii anaguna waad isoo dhawayna waan la garab gelina haddii ay wax idinka xumaadaan amba wax idinka sii noqdaan annaga idinkaga soo horreynay annaga idinla garab gelina inkastoo habluhu xagga khajiraada ku badan yihiin haddana waxaan leenahay bal dhinaca khajiraada inoo yar dhiga bacdiin dhinaca businesska aan kusoo yar wada biirno dhammaantiin adigu marka ma waxaad jeclad ganacsiga inaad marka hore ganacsiga jeclaan jirtay aduu ma odhan karo balse laakiin haddana tii allaa tirsanayd balse laakiin kumaan weligay kumaan tala jirin inaan ganacsi ka shaqeeyo laakiin way dhacday sucaad carmiye ayaan weydiiyey haddiiba ay u kuurgashay arrimaha caqabada ku ah in hablaha da'yarta ahi ay dhinaca ganacsiga ku yar yihiin ama xataa dumarka kaleba ayaa iyadu ii sheegtay waxaan u malaynayaa dumar romodola ay ku higsadaan arkaan oo ganacsi meel sare ka maray ma arka sucaad ayaa iyadu leh haddii dumarka ama habluhu ay garwaaqsadaan kartidooda ku jirta in ay wax badan qaban karaan gaar ahaan waxay tusaale u soo qaadanaysaa hagbadda ama lacagaha dumarku isku darsadaan in ay tahay fikrad hirgashay taas oo xataa guryo badan lagu dhisay waxaa loo baahanyay inay dumarku samaystaan association businesska ah inay muxuu ahaaye partners noqdaan oo ay shuraakoobaana shirkada noqdaan inay lacagtooda isu geystaan waayo hagbadahagbada noqotay very successfulka maanta dumar baa wada waxaasoo aqaloo la dhisay ama business la galayna waa hagbad baa laga keenay hagbadana lafdhabarkeedu waa dumaru dumarba waxaas haddaan hagbad samayn karno waxaan samayn karnaa kambaniyaal waaweyn waxaan u baahannahay un cilmigii iyo wixii fikirkii inaan isu keenno ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
haatanna dhadhaab dhalinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka faa'iidaystay lacago ay ka helaan hay-adaha samafalka ee jooga xerooyinka lacagahan ayaa waxay u isticmaalaan inay ku furtaan ganacsigooda waryaheenna aadan xasan tarax ayaa warkan inooga soo diray dhadhaab
labaatameeyo urur dhalinyaradeed yaa sanad walba ka faa'iidaysta lacago loogu deeqo dhalinyarada si ay ugu samaystaan ganacsiyo kala duwan lacagahan oo ay ugu yeeraan i c g yaa waxaa hadda gacanta ku haya hay-adda lagu magacaabo d r c taasoo kala wareegtay hay-addii hore oo in muddo ahba usoo haysay ee care lacagahan ay bixinayso hay-addan yaa isugu jira alaabo amaah iyo kuwa gebi ahaanba loogu wareejiyo maxamed cabdi cumar waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta hay-adda d r c qeybta ku hoolan lacag bixinta waxaan marka hore weydiiyey qaabka ay u dhacda hawshan waxa uuna yiri marka hore waa lasoo dhejinayaa wax macnaha saksi gooni macnaha oo lagu yeerayo oo la dhahay maaha waa wax dadka dhanka dhexeeya waa lasoo dhejini boodhkaa lasoo saaray derbiga waxaa la dhihi hala soo codsado qofkii u baahana in ganacsi uu furto mase ganacsi leh si aan u taageerno waxaana dhehaysa hay-adda d r c oo hadda mashruuca wadda markii lasoo dhejiyo kadib adiga waxaad qoranaysaa codsi oo aad leedahay ganacsiyaan leeyahay mase ganacsiyan raba inaan bilaabo marka waxaa codsanaya saddex qeyb waay in alaab lagu soo gado aad ganacsi ku bilaawdid in kaash lagu siiyo oo ganacsi cusban aad ku bilaawdid iyo in lacag lagu siiyo ganacsi hore aa u leeyahay lacag deyn ah oo aad ku ganacsatid kadib markii lagu soo dejiyo oo aad codsatid haddii waxaa lagu fiirinaya shuruudaha awraaqada kusoo qortay codsiga haddii hay-adda ay ku qaadatay oo u qalantid in lacag lagu siiyo iyadaa kusoo wici waxay ku keenaysaa form la dhaho business plan form qorsha qorshe dejinta ganacsiga foomkaas ayaa waxaa ku qoran su-aalo badan su-aalahaasa lagula yeelan haddana mar labaad waa lagaa buuxinaya foomkii hay-adda dib oo la noqon haddii aad ku guulaysatid waxaa lagu siinayaa lacagti aad ganacsiga ku bilaabi lahayd iyadoo saddex qeyb ah haddii aad codsatay kaash lagu siiyo kaashay ku siinayaan haddaa codsatay in lagu siiyo material material uu siinoo qalabkay kuu soo gadayaan ayaa ku keenaya alaabti haddii aa codsa revolving fan lacagta wareegaysa oo aad deen bil kasta wax ay kaa rabaan aad iska bixinaysid sidoo kale dadkan ka faa'iidaysanaya maxay iskugu jiraan dhallinyaraa marka hore ujeedada u kuwada dadkan wax loo siinay ma dhallinyaraa dad nooca waay waxay u badan yihiin qofka haween haween oo single mothers ah curyaamo curyaame oo aan shaqaysani karin ganacsi loo bilaabaya waxaa ku jira dad waayeele dad u shaqaynaya meesha u joogaan waxaa ku jiro dhalinyaro oo korinaya agooma ah mase waalidkood ka dhintay iyo hooyada aabahood oo isaga u weyn yahay tiro intee leeg yaa ka faa'iidaysan doonto mashruucan ay wado hayadda d r c carada haddana aan joogo foomka keliya aan arkay inta inta gurub aan arkay ku guulaysatay hadda afartan iyo kow gurub waa qiyaasi karta dad badan waa afartan iyo kow gurub oo qofkii la siin doono boqol kun mase boqol labaatan kun lacag badan sidee kale mashruuc ma istaagi doono haddana bil kadib wuu bilaaban doonaa sidii ayagan ugu dhaheen ma hubo udhe bil kadib wuu bilaabn waxaa jirto dadkii hore codsiy dhiibtay waxay ka badnaayeen afartan iyo kow boqol ay gaarayeen laba boqol ay gaarayeen waxay dhaheen dadka waynoo yaalaan codsiyadoodii yar in yaraan soo qaadaynaa kasto in yaraan soo qaadaynaa sidaasana aan ku dhammaynaynaa oo dhan dhalinyaro badan yaa ka faa'iidaystay fursadahan ay bixinayso hay-addan kuwaas oo ka abuurtay hanti ay qaas ahaan u leeyihiin iyo weliba inay maaro u helaan nolol maalmeedkooda ganacsiyada ugu badan ay ku bilaabeen dhalinyaradan waxaa ka mid ah dhaqashada digaaga internet kafeeyada gadida qudaarta iyo waxa la halmaala farxiya yuusuf khaliif waxa ay ka mid tahay ururada ka faa'iidaystay deeqahan lacageed ganacsi heerkiisa sarreeyana ka samaysatay xerada ifo waxa aan ka waraystay sida ururkoodu u shaqeeyo waxaan ka mid ahayn gurubyadii ay hayadda keer waxay u furtay barnaamijka oo tabaaruceynta oo kor usoo qaadka ganacsiga yaryar dukaanaan leenahay oo cosmotic oo dhar iyo alhaabo lagu gado maasha allah meel xitaa khudaara noo furan labaatankeena qof macnaha dad isku xiranaan nahay haddii kale faraaraq iyo macnaha iskaashato aan la muujirin macnaha wax kuuma hagaagaayo boqol iyo siddeetan kun hay-adda macnaha waxay ahayd garantis midna laga celiyo maysan aheen waa mid annaga macnaha nalagu tabaarace laakiinse mar walba hay-addu wayna soo booqataa wayna na soo kormeertaa wixii noo hirgale iyo wixii noo qabsamay annagana waxaan nahay dad macnaha isku dheehan oo xisaabtamo inta badan oo qof walba macnaha iyo meesha kaga aadisan aan qof lagu hadlaynin qofkan macnaha markuu dukaanka dadka gadi lahaa dadka buugta qori lahaa nidaam jadwala noo yaalla oo aan ku shaqayno oo cidna ay dabamari karin faa'iidada macnaha in la aruuriyo oo meel kale lagu sii furo lafihina inta badan lagu dhex celiyo ayada dhexdeeda sidaas ay tahana mar kaan sameyno haddana annaga dad xaasasaan nahay oo guryo leh waxaan haddana inta badan ganac qaxooti maadaama aan nahay ganacsiga dhexdiisa oona macnaha ay tahay hantideena oo annaga laf xooggeena iyo waxayna dhan aan gelini haddana biilalkeena waan ka qaadanaa bishii waa la qoraya qof walba intuu qaatay waana faa'iidada markay imaato qof walba iyo intuu qaato bishaas waa la jarayaa marka laga jaro haddana wixii soo hara waa saving amaba smeel kareetaa lagu furaya sidaan horey kuugu sheegay
waa tahay mar kale habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay kaalimihii heesaha waad maqli doontaan mar dhow hase yeeshee bal aan ku hormaro dhinacayo magaalada boosaaso abuuridda ganacsiga ma ahan oo keliya mid u baahan ayaa la leeyahay lacag iyo wakhti aad geliso balse waxaa loo baahan yahay xirfad ganacsi oo laga soo barto jaamacado ama hay-ado waxbarasho cabdulaahi axmed maxamuud waa arday xirfad ganacsi ka bartay kuliyadda ganacsiga oo ku taalla boosaaso waxa uuna hamigiisu abuuridda ganacsiga uu uga waramay wariyahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo marka hore weydiisay waxa ku dhaliyey ra'yigan
waxbarashadaydu markii horetoba waxay ahayd waxbarasho caadiya maxaan ku rahday aniga markaan dugsigii sare dhameeyey ayaa waxaan dhameeyey dugsiga sare sheekh xamdaan mir raashid al maktuum ee degmada boosaaso kadib waxaan go'aansaday maxaan ku rahdaa walow ay jiraan maadooyin fakaltiya badan oo la barto oo laga barto deegaanada puntland waxaan go'aansaday inaan u biiro anigu dhanka ganacsiga oo ah dee maxaan ku rahdaa fakaltiga ugu macquulsan islamarkaana dee maxaan ku rahdaa ganacsigu u yahay wax adiga iyo naftaada uun kuu kooban oo aadan cidna aadan shaqaale u noqonayn ganacsiga waxaan ka bartay maxaan ku rahdaa macadka la dhaho bidam puntland institute for development of management oo ku yaala magaalada boosaaso diblomkiina waan qaatay waa dhammaystay nasiib wanaagna hadda laftarkeeda macadka laftarkiisa wax isu bedelay jaamacad oo isagaan jeclahay hadii ilaa naftayda inaan ka diyaariyo bajular laba sana hadda diblomka iga wadayaan ganacsiga waa qiimo badan yahay adigu qaybtee dooratay inaad maaragtay ku shaqo gasho waa runtahay ha ganacsigu waa qiimo badan yahay stebyana waa leeyahay oo marxalada loo kala gudgudbo buu leeyahay maadaama aan anigu ahay dhallinyaro waxaan go'aansaday anoo dabaqaya wixii lay baray inaan bilaabo small business ownership macnaha ganacsigan yararka ah isaga hadhow dee macnaha wuxuu taakataa ka noqonaya haddii ilaahay kugu maxaan ku rahdaa kula garab galo halkaa hoose oo maaragtay bal noo tilmaan oo aad calaamadsatay runtii dee dadku isku mid ma ahan markaan kuleeyahay meel hoosa laga bilaabaya qof walba iyo wixii la wanaagsan iyo wixii khibrada uu leeyahay bay noqonaysaa intii aadan horta aadan bilaabin ganacsiga ama aadan gelin oo aadan noqon dameerdhaan raac waxaa la sameeya waxa la dhaho feasibility study ama dee suuqa waxyaalaha ka bannaan oo maxaan ku raacdaaye sahan baa samaynaysaa marka adiga waxaa is leedahay waa kuugu macquulsan yihiin isla markaadna profit waad ka heli kartaa baad gelaysaa aninka shakhsi ahaana dirta cabdulaahi ahaan ganacsi waan ku jiraa waan galay maxaan ku raacdaaye inkastoo dee weli uu dhaqaalehagu yaryahay maadaama dina aan iska ahay maxaan ku rahdaa adeerta ganacsiyo badan oo yaryar aan ku jiro waa jiraan insha allah laakiin waxaan rajeynaya inay noqdaan kuwa yaalaha ugu caamsan maadaama dee anna aan cabdulahi maxaa ka mid
runtii mid iyo laba haddaan kaaga sheego kan koowaad adeertaan waxaa ku jiraa nimankan yararka oo dee maxaan ku rahdaayey macajarka maxaan ku rahdaayey ariga iyo waxaa la dhoodhoofsada maxaan ku rahdaayey nimanka ganacsada dadka daba yaal baan nahay aanu cabdulaahi waxaa tahay wiil aad u da'yar marka fursado badan ayaa kugu bannaan maxaad marka ku jeclaysatay inaad noqoto ganacsade wallaahi waa sax waana su-aal macquul oo meesha ku jirta runtii markii la dhaho ganacsi ama uu qofku keligiis uu ganacsanayo waxyaalo badan oo qofka kale tajaanis uu lahayn buu leeyahay tusaale ahaan dee maxaan ku rahdaay haddii aad shaqaalo noqoto gacan bini'aadan baa ku xiranta ooad ku tiirsan tahay wax xorriyad aad ma lihid laakiin markaad adigu ganacsigaaga leedahay profitkiisa aad maamulanayso khasaarihiisa aad qabto naftaadiina kalsooni bay qabtaa adigiina waxaa noqonaysaa intay aad shaqeeye noqon lahayd loo shaqeeye noqo baan aniga igu kaliftay inaan taa noqdo maadaama aan dee dadka igu horreeyey baan arkay oo ilaa maalinta aan maxaan ku rahdaa garaadsaday shaqaale ah ilaa yomina haadaana shaqaale ah waxaan isku dayay inaan wadda tii ka duwan aan aniguna raaco inta badan dadku waxa ay sheegaan dhallinyaradu inay ku fashilmaan dhinaca ganacsiga arrimaha maxaa loo aaneen aanayn karaa arrinta ugu weyn oo maxaan ku rahdaa inay dhallinyaradu fashilmaan oo arrintooda ay maxaan ku rahdaa dib u dhacdo waxaa ka mid ah lack of experience qofkii oo aan khibrad u lahayn maxaan ku rahdaa haddii ilaahay ku roon yahay in uu maxaan ku rahdaa barnaamijkan ku shaqaysto ama wax xooga uusan ka hayn marka tan ugu weynna waxa weeye waa aqoon darri qofkii wiilkii hebel baa xoga ama isagu haysta ama reerkoodu leedan yahay hebel baa meeshaa galay adiguna ka dabagal isaguna wax aqoon u lahayn shakhsiyadeeda aniga kalsoonida aan nafteyda ku qabo waxa weeye waxaan anigu hadda aan ku jiro waa waxaan bartay buug iyo qalin u qaatay dadka macaalimiin iyo macaad khabirad u leh aan maxaan ku rahdaa kulliba aan maxaan ku rahdaa aan soo maray isla markaana kalsooni waxaan ku qabaa boqolkiiba boqol ah haddii ilaahay ila garab galo inaan ka dhalin karo waxaan doonaya hadafkaan doonaya qof keligiis ayuu ganacsadaa qofna habka shirkadaha oo kale dad wax isku darsaday ayuu u ganacsadaa marka adigu ma keligaabaad go'aansata inaad shaqaysato mase waxaad rabtaa inaad ka mid noqoto shirkadaha isu tegay oo kale
waa sax oo dee maxaanku rahday waxaa la yidhi soomaalida waxay tirahdaa far keliya fool ma dhaqdo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan aniga iyo niman dhallinyara oo da'da iyadaasoo kaleeta ah oo maxaanku rahdaa fikraddani ay nagu dhalatay baan ku wada jirnaa keligay ma ihi dhalinyaro badan baa igula jirta oo asxaabtayda iyo akhyaartayda ah waa gartay dhallinyaro badan ba hadda waxay u hanqaltaagayaan dhinaca siyaasadda oo kale marka ama inay tahriibaan oo kale oo dalal kale kasoo shaqaystaan maxaad kula talin lahayd horta tan siyaasadda haddaan ku horeeyo siyaasadda wade waa wax loo baahan yahay hal loo baahnaadee looma baahna in jaam laga dhigo oo dhallinyarado dhan ku yaacdo maxaan ku rahday dee wadankeena maanta siyaasad buu noqday kursi hal kursi baa inaga dhexeeya hadaynu soomaalina wax halka ina dhigana dee waa kursigaas kuwa horta waxaan leeyahay dee horta fakaltiyada kaleeto iyo barnaamijyada kaleeto haloo maxaan ku rahday hala fiiriyo oo maxaan ku rahday xooga hala saaro iyo inaan wada siyaasiyiin noqon nimanka laakiin tahriibaya taa waxaan u arkaa inuu inay tahay nasiib darro inoo soo hoyatay dalka soomaaliya markaan nahay ama dhallinyarada soomaaliya markaan nahay because of dee dal dhallinyaradiisi ka haajirayso wax u haraya anigu hadeer taas ma tilmaami karo mana garan karo waa nasiib darro baan leeyahay waa kan marka cabdullaahi adigu waxaad go'aansatay inaad dalka gudihiisa ka shaqaysato absolutely ha dalka gudihiisa inaan ka shaqaysto because of dalkan aan leeyahay anugu waxaad marka ganacsigaaga hadda meel hoosaad ka bilaabaysaa marka rajadaada mustaqbilka maxaad hiigsanaysaa rajadeeda mustaqbalka waxaan hiigsanaya inaan kusoo kordhiyo baan jeclahay shirkadihii haddii ilaah ku ron yahay maxaan ku leedaa oo noocyo badan dee macnaha hebel wuxuu keenay inaad ku dayato maahane wax kaleeto oo dalku u baahan yahay oo badan baa jira marka kuwaasaan hiigsanaya insha allah haddii ilah ila gorogulina qorshaha ma kugu jidhaa marka ganacsi cusub oo aan dalka laga aqoon meel kale baad kasoo minguurise inaad kusoo kordhiso wadanka
ha waxa laga yaaba adduunankani wax copyright la dhaho baa jira xuquuq ah hadda haddaan sheego oo maxaan ku rahdaa wiil kaleeto iga gacan fudud oo dhaqaalihiina u haysta baa hadda gelaya marka hadda ma rabo inaan sheego laakiin insha allah as soon as possible baa loo arki doonaa waxaad ii sheegtay in saaxiibo badan arrimaha kugula jiraan ma kuwo adiga kula dhammaystay barashada ganacsiga waa ha dee nin kaleeto ismaba idin fahmi kartaan wiil kale suuqa ka soo galay isma fahmi kartaan dadka aa isfahmi karto qofka wax wada barateen meel kusoo wada korteen marka inta aan anagu macadkana wada dhiganay maxaan ku rahdaa idha uu macadkuna siiyey macadka macalimiin khubura iyo haddii ilaah ku ron yahay oo dad jaamiciyiina baa jooga oo consultancy joogta ah buu leeyahay marka macalimiintaasaanu la kaashanay barnaamijyada ayagaa isu kaayi xiray
waa tahay sahraay heestan aan dhegaystayaasha usoo xulnay waa hees ay qaaday whitney houston waa dee cod halaasi leh heestana waa waxaa la dhahaa you give me good love waxay leedahay markay ninkay doonaysay ay la kulantay jeceel wacan oo fiican ayaad isiisaay dhahday haddee codkeeda lagu yiqeena hadda way dhimatay oo dee aan caadiga ahayn marka dhegeystayaal waxaan xasuustaa wadankan markaan imid sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii bishii februaayo wixii ka dambeeyey ayay dhimatay muddooyin ayaa tiviyada caalamka iyo waxaa nagu wareerinayay ee dhimashadeeda iyo sida ay qof hero wadankan ugu ahayd whitney houston waa xasuustaa si marka dhegeystayaal nala dhegeysta you give me good love
always on the run. I've been looking for someone. Now you're here like you've been before, and you know just what I need.
Wow, wow, you get good, you give good, Good love.
Waxay leedahay Whitney, I was searching for the love. Macnaha Mhm.
jaceylkan waan raadinayay, aad iyo aad haddana waa helay. Sahra.
cajiib cajiib waxaan filayaa heeskaasi da'yar fara badan oo barnaamijkanba uu quseeyay inay ka bogan doonaan caawa waa hagaag toddobaadkan waxaa barnaamijka marti noogu ah rooble xuseen cusmaan oo ah ganacsade da'yar oo ku nool gobolka pennsylvania ee dalkani maraykanka waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeennan oo maanta aynu kaga hadlayno abuuridda ganacsiga iyo weliba dhallinyarada wariyahayaga maxamuud ibraahim cali oo istuudiyaha haatanba igu wehlinaya barnaamijkana isku soo duway ayaa marka hore waxa uu weydiiyey bal waxa ku dhaliyey inuu ganacsigan abuuro Een, haddii aan ka hadlo sidaan marka hore een, ku bilaabay een, ganacsiga een, runtii horta een, wadamada adduunka maaragtay een, wadan walba sharci ayuu leeyahay haddii aad ah, ganacsi ka bilaabaysid um, kenya ah, waa ay ka gedisan tahay haddii aad ganacsi ka bilaabayso maraykanka ama soomaaliya maxaa yeele wadan walba wuxuu leeyahay shuruuc taasoo laga doonayo qof walba oo ganacsi ah in uu soo buuxiyo si uu ganacsigiisa u maro ama uu uu u samaysto Een, anigu markii aan ganacsiga bilaabay labada kun iyo sideedda een, horta sideedaba ganacsi hal qof ayaa bilaaban kara laba qof ayaa bilaaban karta een, koox dhan ayaa isku biiri karto ganacsi samayn kara marka een, wax meenaha hal keliya uu meenaha hal qof keliya uu samayn karana ma ahan si macna si micnaha aada u gaarto guul oo aad micnaha ganacsigaada horumar ku gaarsiisidna waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa inta badan in aada la kulanto maaragtay een, caqabada ama in ay kula kulmaan isla markaasina een, aad aada noqon mid micnaha ee gadaal ugu noqdo hawshii marka hore uu micnaha eh, ku talajilay maxaa jira eh, waxaa micnaha wax waxaa macquul ah marka qofka in uu ganacsi bilaabo isla markaasina isagoo og in uu waxna ku faa'iidi kara khasaarna ay ka dhici karto in haddii uu markii horeba uu bilaabo in uu khasaare ula kulmo haddana uu dib uu kaga noqdo maxaa yeelay em, lama gaari karo em, faa'iido ilaa aad soo marto khasaare mahane Em, marka dadka em, dhegeystayaasha badanaa waxa aan een, ugu micnaha ku- aan ku dhiirin gelin lahaa haddii qof mar uu ganacsi bilaabo ee, dabcan laga yaaba in khasaarihi waxa uu la kulmo inuuna dib ugu soo noqono hor ugu socdo Een, haddii aan usoo noqda marka su-aashaadii ahayd sidaan aan ku bilaabay een, ganacsi marka aad bilaabaysid een, adigoo u baahan dad een, badan in la tashitid isla markaasina aad u baahan tahay dhaqaale aad ku bilaawda inaad haysid maxaa yeelay adigoo aan dhaqaale haysan een, een, shuruucyada iyo wax alaala wixii dawladda ay ka rabta bu- maristeeda ama risidkilaha minaha laga yaabo inay kugu adkaato aniga sidaad maxamed ugu sheegtay waxaan deganahay pennsylvania ganacsigan waxaan bilawnay labada kun iyo sideedda een, dhowr qof aynu ku wadnaa marka hore inaad inta aadan sameynin ganacsiga waxaad u baahan tahay in aad daraasaad ku samayso een, macdilka aad eh, iyo dadka me- micnaha meesha degan waxyaabaha ay u baahan yihiin inaad og tahay een, kadib ayaad ganacsiga bilaabi kartaa maxaa yeelay dukaan adiga m- subax subaxaa kamid inaad soo kacdid dukaan albaab inaad isku fu- micnaha aad furtid alaab aad iska dhigtid adigoo aan ogeyn maaragtay ra'yiga dadka ay ka qabaan iyo eh, waxyaabaha aad micnaha bilaabaysid in aad marka hore aad daraasaad ku samayso weyaan marka daraasad ayaan ku samaynay waxaan ogaanay marka dadku waxyaabaha u baahan yihiin ayaan ogaanay Een, maadaama marka iyada ahayd labada kun iyo sideedda een, iyo labada kun iyo sagaalka soomaalida ee degan een, gobolkani ay micnaha aada u yaraayeen laakiin waxaa ogaanay een, maadaama marka iyada ahayd soomaalidu aada usoo kor micnaha een, tirada usoo badanaysay waxaan ogaanay in een, labada kun iyo tobanka iyo labada kun iyo kow iyo tobanka ee, ma- ee, dam- ee, tirada soomaalida ee gobolkan in ay een, xad daaf u noqon doonaan maadaama labada kun iyo sideed ay deganaayeen laga yaaba ee, dadkii hore boqol qof ee, waxaan qiyaastay iyo markii aan fiirinay inta imaanaysay laba sanad walbaba ama bishii inta inta imaanaysay dad markaa ogaanay Ee, waxaan ogaanay in labada kun iyo tobanka markii la gaaray in malaha ay kun iyo laba kun meelaha laga yaaba inay gaaraan sidaas aageed ayaa marka ogaanay isla markaasina dadka waa taqaanayo dee maadaama eh, teknolojiyada ay horumar gaartay oo een, dadkii laga yaaba een, soomaaliya yihiin oo dee een, waxay u baahan yihiin ay tahay wax micnaha xalaal ah meelo badan oo dukaamadana micnaha waxyaabaha ay rabaan ay ka heli karin iska jirta micnaha eh, luuqada micnaha inay ku adag tahay dadka qaarkood marka waxyaabahaas oo dhan markaan soo ganaanina waxaa ogaanayna marka ay ganacsi marka dhowr annaga waxaan isku tagnay micnaha een, ganacsiga sidaas ayaan ku bilaabanay runtiina faa'iido badan waa ka gaarinay een, anigana waxaaba micnaha iga sii qiimo badan maaragtay ganacsi faa'iida laga sameeyo markaad aragto qof soomaali ah oo laga yaaba een, wax alaab uun micnaha australia ama laga yaaba inay taalla duub ay taalla laakiin aad ugu baahan yahay uuna heli karin markaad micnaha u dalabto oo aad keento oo alaabta u helo intaas keliya oo qofka uu ku farxa micnaha intaaba aniga aan micnaha arrin aad micnaha qiimo weyn micnaha agteyda kale u ah waayahay Een, eh, roblow een, bal aan qadka soo geliyo libaan eh, rashiid maxamed libaanow een, maxaad su-aal ahood roblo weydiin lahayd rooble marka hore waxaa weydiin lahaa waxaa jirtaa in soomaalida laguda yaqaano xagga shaqo abuurida iyo ganacsiga balse adiga maxay ahayd waxa kugu dhiirageliyey in aad eh, ganacsigaasi aad halkaasi ka furto su-aasha kalena waxay noqonaysaa ma waxaad ku xiran tahay customkaada oo soomaalida ama dadka isku jinsiga tihiin oo kula ama soomaalida markaad bilaabeyseen ganacsiga waxaa tiri aad ay halkaas ugu yaraayeen mise waa ku xisaabtamaysay em, bulshada kale baahideeda ee ay aadka ugu badan halkaasi kugu lulaan Hay, Roble.
iidanow aad ayaad umahadsan tahay su-aal aad iyo aad u qiimo badan eed weydiisay En, haddii aan ka bilaabo en, furista en, sha- en, in- eh, sh- eh, shaqada En, marka aan en, halkaan ganacsiga aan ku bilaabeynay runtii aniga en, ujeedada ugu weyn oon ku bilaabna waxay ahayd in dadka soomaaliyeed aan maaragtay en, maadaama aniga anigaba iska soo qaadayaba labada kun iyo sideedda labada kun iyo toddobada markaan halkaan yimi En, haddii aan doonayay in aan maaragtay en, maqaayad cunto ka cuno waxaa laga yaabaa en, in badan oo dad badan oo hadda soomaalida anaga dhegeysanayna aqoonin lakin en, mcdonaldka marka la yidhahdo oo kale waxyaabaha lagu gado waxaa laga yaaba inay yihiin maaragtay en, wax meynaha en, diintu meynaha ina ogoleyn laga yaaba in dadka qaarkood meynaha duruufta ku qasbi laakiin in aad cunto mararka qaarkood adigoo shaqo ka daadsan laga yaaba in aad cunto karsan karin ayaa laga yaaba dad inay ku qasbiso marka markaan fiirinay koowaad marka ko- en, koowaad waxaan ujeedada koowaad saarnay in dadka soomaaliyeed wax kastoo ay u baahan yihiin in aan marka hore minaha aan aan u diyaarino oo ay helaan annaga aniga ganacsigeena marka hore in uu u- u u diyaariyo dadka soomaaliya in dadka soomaaliyeed in aynan u baahan in ay aadaan mcdonald ama wendis iyo wix lamid ah En, wa- mcdonald iyo wendis waxa weeyaan sidadka u taqaana waa meel yar oo cuntada minaha ee dhaqso baxda lagu cuno laakiin dee eh, duruuftaa kugu qasbi sidaan hor u sheegay mar walba marka en, taasaa ujeedada koowaad ahayd dadka soomaalida en, shaqo ay ka dhigtaan in minaha ay en, ka sameeyaan dakhli ah, ilmahooda ay ugu taageeraan dadkooda ay micnaha wax ugu qabtaan En, taasi eh, way way qasab way imaani mar haddii aad eh, ganacsiga furto adigoo ujeedada koowaad ay tahay dadka soomaalida in aad ku caawiso En, waxaa qasab imaani markaas in en, adigna ganacsiga iyo aad ka noolaato oo ganacsigaada aad ka hesho En, haddii aan usoo laabto en, in ganacsigeena keliya aan ku xalimno soomaalida iyo in dadweynaha eh, kale em, dadka dhulkaa degan sida maraykanka ama dadka cadaanka ama dadka madooba in en, wa- ma aha mid aan keliya soomaalida kari karina ma aha Ma- en, maqaayad ayaanu leenahay En, dukaan ayaanu leenahay dad ajnabi oo kala gedisanaa dukaankeena ama sida en, eh, waxaa imaado eh, ka ka adeegta sida eh, bakistaanka en, dadka ka imaaday en, bariga dhexe sida en, en, dad badan ayaa ayaa imaada marka sidoo kale dadka wadankan deganna way noo imaadaan oo eh, maqaayadaha cuntada ay ku cunaan cuntada soomaalida runtii aad ay u jecel yihiin bariiska iyo baastada iyo cuntada freeshka ah anaga dee en, waad aragtay sida hadda dukaamihii haddii aan- maqaayadii haddii aan ka sheekeynayay en, maxamuud aad u yaqaane waxaa laga yaabaa cunto in laga soo eh, diraa laga yaabaa california saddex maalin afar maalin wadada ay soo qaadato oo mcdonald la dhigo gadaal saddex maalin afar maalin ee laba cusbo bil inay ku jirtaa laga yaaba marka qaarkood keliya lagu soo kuleey lagu keeno annaga laakiin ma sameynay maalin walba en, hilibkii cuntada maalinta aan karana way soconayaan En, maalin dambena haddana mid kaleo waxaan sameynaa oo fresh oo dadka ay isla markaasi en, baahidooda kaafin karta yani
waa gartay n roble xusenow n dhegeysta eh, ku xiran barnaamijka waa go-aankaaga ayaa f- barta facebooka wuxuu noo soo dhigay eh, su-aashan dhegeystaha magaciisa waa maxamed cabdi wuxuu leeyahay dhalinyarada soomaalida n badanaa n lama aamino oo laguma aamino micnaha n n lacagta Een, waayo dhaqan ahaan dadka waxay u f- u malaynayaan in qof walboo dhallinyaraa uu yahay qof aanan mas-uuliyad qaadi karin marka bal ka hadal bal een, markaad adiga bilaabaysay een, een, ganacsigan qof dhallinyaroo soomaaliyaad ahayd Een, e, soomaalidana waxay dhahaan ninka dhallinyarada t- badanaa go-aamo fa- sax ah ma sameeyo oo dee wax laguma aamini karo so marka is-aamin darrada iyo bilaabitaanka ganacsigaada bal isku xiriiri bal arrintaas see see caqabadaas aa uga gudubtay En, maxamuud waa mid fiican weeyaan Ah, su-aal aada muhiim ah weeyaan isweydiino meesha ku jirto Eh, laakiin marka aad eh, ganacsi bi- aad rabto inaad bilowdo En, sida haddaa u sheegay bana- ganacsiga qaf keliya inuu samaysto ayaa macquul oo adiga kaligaa daraasaadkaadii wax walba inaad samaysato oo adiga kaligaa dukaan furatayaa samayn kartaa waxaa kaloo samayn kartaa in en, sida en, ga- ganacsi oo maaragtay shirka ayaa samayn kartaan oo saddex iyo afar qof iyo shan qof waxaad minaha maaha laakiin laga yaabo maraykan in lacagta ay aada u adag tahay en, in hal qof lacag uu hal mar minaha en, soo qaato ama minaha uu keensado oo asay jeebkiisa kala soo baxa En, anaguna de waa taqaanay oo dee dad soomaali baanu iskanahay inta badan maaragtay waxaa laga yaabaa in ay dadka bangiyada lacagta kasoo qaadan oo iyaga ay jeebkooda lacagta kas- ay ka keenaan marka afar qof markii aad lacag minaha aad damacdaa inaad ganacsi banado maadaama sidaa hor u sheegay hal qof inuu ganacsi bilaabo aad bay u adag tahay marka inta badan dadku waxay sameeyaan shirka inta hadaan nagaana sameyno oo kale waa shirka weeyaan markaad doonaysa inaad shirka sidaas oo ganacsi u bilawdo laba saddexda qof ama afarta qof ama kooxda iyagoo doonaya in ay isla galaan ganacsi waa inay heshiis xidhaan isla markaasina maaragtay waxooda maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii iyo wixii ay ku wada shaqeyn lahaayeen in micnaha ay isla ogyihiin isla markaasina haddii maaragtay businesskana wuxuu leeyahay shuruuc iyo dhaqan iyo nidaam iyo wax micnaha lagu maamulo micnaha ayay leedahay sidoo kale waxaa fududeyn kara wax walba sida technolojiyada casriyaysanaya micnaha waa fududeyn karta you know lacagta bankiga ku taala iyo sida ganacsigaada maalin walba waxaad samaysa in xisaabtii aad xirtaan in wixii aad la socotaan oo maalin walba ganacsigii micnaha wixii kusoo kordhay waddankan si aad og tahay hadday saan u sheegay haddii ganacsi aad ka bilaabaysa soomaaliya ama maraykanka iyo koonfur africa intaba ay kala gedisan yihiin kasoo qaad maraykanka haddii aad doonaysa inaad ganacsi bilowdo waa inaad si haddaa u sheeg waa inaad shuruucda waddanka aad buuxsad weeyaan isla markaasina si joogtaa waa inaad u bixisaa cashuurta waddanka laga doonayo oo laga qaada dadka ganacsadayaasha ah marka lix bilood kadib marba inaad cashuur mar walba cashuur laga qaadayo businesskaada ganacsigaada inaad mina xisaabtiisa socontaan isla markiina dadka inaad la socotaan laakiin adigu in business hal meel inaad ganacsi ka furato isla markaasina nin aad tidhahdo lacag meelaha ii qabo dadku badanaa way adag tahay in lais aamino khaasatan waqtiga dad badana waxaa laga yaabaa intaasoo ganacsi intaasoo lacag inay geliyeen malaayiin dollar inay geliyeen isla markaasina maalinta xigta iyagoo meel meel cidla ka fadhiyan arkeena laga yaabaa taasaa keenaysa marka inay dadka is aamini waayaan laakiin dad ilaah ku xiran oo maaragtay muslimiin ah isla markaasina is aaminay laakiin aaminaada nafteeda isku aaminay meelaha waxay kala qorteen iyo ganacsi meelaha isku fahansan yihin hadday sameeyaan wallahi cawaaqibtaas in laga bixi karaya aaminsan annagana sidaasa ugu gudubnay waa gartay libaanow su-aal kale maxaa weydiin lahayd rooble xuseen cusmaan roobna saaxiibkii waxaa weydiinlahaa su-aal ku qotonta dadka dhalinyarada gaar ahaan ama soomaalida waxaa loo yaqaana inay tahay bulsho reer guraa ah marka ma la is oran karaa muddo toddoba sanaa adiga meeshii lagu geeyay inaadan ka tegin oo aada halkaasi ku nagaatay in ay kobaca dhaqaalahaada ama ganacsigaada inuu bilaalo ay qeyb weyn ka qaadatay is aaminaada oo dadka aada shaqada wada leedihiin ma la is oran karaa maxaase ku boorin lahayd dhalinyarada marka stateka la geeyo steedyada kale ku cararo ama ku dhaco mataqaanaa inay marba state tagaan su-aal fiican weeyaan horta libano waad mahadsan tahay waxaa filayaa su-aashaas in dad badan ay qabaana laga yaabaa waxaa macquul ah in qof haddii uu degan yahay washington ama uu degan yahay texas ama uu degan yahay california waxaa laga yaabaa in adigoo laga yaaba inaad degan tahay maryland inuu ku waca laga yaaba uu ku yidhaahda niyahow meeshana minaha ganacsiga ka jira inta minaha waxa weeyaan dhaqaalaha minaha uu ka fiican yahay nolosha ka fiican inuu ku dhaha laga yaaba laakiin dhabti waxay tahay waxay tahay maraykanka noloshiisa way isku dhamaystiran tahay haddii aad degto meel maaragtay guryaha afar boqol iyo shan boqol kiridooda ay tahay meel me isla markaasi waxaa laga yaabaa meelna guryahooda kiridooda ay tahay kun ama kun iyo laba boqol ay tahay waxaa dabcan laga yaabaa nolosha inay isku dhamaystiran tahay maxaa yeele meesha guryahooda afarta boqol ay tahay waxaa laga yaabaa inaad ku shaqayso toddoba dollar saacad inaad ku shaqaysa laga yaabaa meesha sagaalka boqol iyo kun iyo afarta boqol guriga kiradiisa ay tahayna dabcan waxaa laga yaabaa in aad afar iyo toban dollar iyo laba iyo toban dollar ku shaqaysid marka nolosha dadka maraykanka qof walba waxaa noloshiisa minaha lagu qiyaasay isku isku soo celcelin in minaha qof walba wax lacag oo soo galay iyo waxa uu minaha isticmaalay in ay nolosha minaha si minaha tafaatirin ay u ahaato marka qofkii marka ku yidhaahda kasoo guur meeshaas iyo inta kan sameeyay minaha i think waxa waxaan umalaynaya horta marka u hore dhibaato minaha aad weyn oo dadka soomaaliyeed haysa tahay laakiin waxaaba ka horeysaba ganacsi haddii aad bilaabaysid meel minaha dukaan inaad subax iska furuto hadee uu sheegay lagama yaababa in aad si dambana ka guurto taas maba dhici karta maxaa yeelay qofka guriga ganacsiga aad ku sameynaysa iskale marka horeba heshiis ay kula saxiixa oo waqti muddo dheer ah sida shan sano toddoba sano sagaal sano taas ayaa horta marka u hore ku adkeynaysa in mar aad ganacsigaada aad minaha aad ka guurto marka marka u hore sida hadday u sheegayna inta aadan ganacsi bilaabin waa inaad ka fikirtaa waqti dheer isla markaasina ganacsigaada bilawgiisa in aad u samayso daraasaad maxaa yeelay haddii ganacsi inaad bilaabdo laga yaababa in micnaha adigoo daraasaad fiican u samayna ganacsigii iyo dadka soomaalida meesha iyo dadkii kale ajnabigii wixiiba adoon isku micnaha aan isku soo celcelin oo keliya ganacsi iska bilaaba hadhowta waxaa laga yaabaa in aad ganacsiga uu ku socon waayo contractii guriga ama qandaraaska guriga aad ku jirta aad damacda inaad micnaha karsasho hadday marka taa kugu qasabto in aad qandaraaska inaad ka baxdo ay daruufta kugu qasabto maadaama meeshii ay khasaari waxaad kaala kulmaan waxaa aad kugu adkaanaysa hadhowti micnaha in mar kale haddana aad meel kale ganacsi ka furato adoo isticmaalaya magacii ee, ee, markii hore aad ganacsigaada u isticmaali jirtay marka een, maadaama taas ay jirto marka waxa aan dadka soomaaliyeed ee doonayay in ay ganacsi ka sameeyaan een, khaasatan maraykanka oo ani aan si fiican een, khibrad ugu leeyahay bilow ganacsiga qofka marka hore in uu garanayo wadada loo mara isla markaasina wadatashi fara badan uu sameeya waxaa jira dad een, ee, la- dad lala tashta ay jirto markaa ganacsiga bilaabeysid oo een, een, oo businesska ganacsiga kaa caawin kara waxaa jirta een, hay-ado ayaa jira oo maaragtay lacag qaadanayo oo isla markaas hawshaas ku qabanayo kuna sheegaya een, een, sida ay businesskaada noqon doonto maadaama iyo dadkii adiga aad doonaysa inaad ganacsiga u samaysa ayay toos ula hadlayaan telefoonay qaadanayaan qoysdeed boqol qof ay la hadlayaan sida ay micnaha ra'yigooda ku tahay een, ganacsigaas waxay kusoo siinayaan jawaab waxay ku dhahayaan ah ganacsigaada aad ayuu u fiicnaanaya qaad marka hadhowtii adigoo eh, tiigsanaya eh, daraasaadkii ay ku sameeyeen hay-adahaasi adig adigoo adigoo tiigsanaya laga yaaba inaad ganacsigaada maaragta ku bila laakiin eh, sida soomaalida inta badan ay tiyaa haddii aad ay sameeyeen had- iska baxso hal maal adigoo waxba aan sameyn eh, ganacsi qandaraas aad la gasha dhibaato badan ayaa ka imaan karta Eh, sidaad libaano u sheegtayna eh, dadka steedyada iyo waxa kale aadaya marka horeba in aad ku xisaabtanta weeyaan markaad ganacsiga bilaabaysid in aad shanta sana ama lixda sana ee qandaraaska ku jirtid in aad eh, ganacsiga haddii aad mar faa'iidda waxaad meel kaloo aadaaba qalin sooma okay uh, waa gartay roble xuseen n xerooyinka qaxootiga waxaa ka jiro barnaamij la dhahayo n i g a income generating activities ama ah barnaamij lacag lagu siinayo dadka dhalinyarada ah ama dumarka si ay u bilaawdaan ganacsi kadibna ay soo celiyaan lafihii lacagtii la siiyey faa'iidadana ayga ay reebtaan n barnaamijkaas wuxuu aad uga caawiyey dad badan in ay oo joogo xerooyinka n ifo dhagaxle iyo xagadheera inay bilaawdaan ganacsigii ay ku taamayeen muddo dheer marka barnaamijyo noocaas ah ma ka jiraan maraykanka hadday ka jiraanna maxaad noogu sheegi kartaa maxamudow waa su-aal fiican maraykanka hadii horta businesska mar ganacsiga marka aad doonaysa inaad bilaawdo maraykanka laba waxaa ku banaan laba wada laba wada laba wada ayaa ku banaan in aad lacagta adiga jeebkaada ka keensato ama bangigaada ku taalo lacag adiga aad leedahay inaad ku bilaawdo waxaa kaloo ku banaan inaad bangi tegto oo aad kasoo qaadato lacag lacagta aad kasoo qaadato bangiga aad ku shaqaysato kadibna lacagtii aad dib u celiso sida tan hadda aad sheegaysto oo kale laakiin tan waxay kaa samaynayaan faa'iiday kaa samaynayaan kala soo qaad een, waxay ku oranayaan een, boqol kun qaado een, ah, een, sanad walba markaa ah, boqolku markaad qaadato waxay ku oranayaan bil walba waxaad dhiibtaa een, saddex boqol ilaa iyo toban sano kubixi bay ku dhahayaan haddii aad een, bixin weydo een, bishii haddii saddexdii boqol aad keeni weydo lacag kale waxaa lagu soo een, dinaxa lagu soo saaraya saddex boqol meesha aad saddex boqol bishii ka bixin lahayd taariikh ko bishi taariikhda ko markay tahay haddii saddex boqol agaaribo keeni weydo dana waxaa laga yaaba inay ku kugu daraan saddex boqol iyo konton dollar inaad ke minaha aad keento bishii haddana anigu ma sameyna laakiin dad sameeyaa jira dabcan een, oo dadka wadankan u dhashay wax kale ka sameeyaan maba lahaba businesska diiri baan inay een, ganacsi sida een, meelaha goobaha gaaska lagu gaday iyo een, haddii ay rabaan inay dukaan iyo maqaayad turtaan ganacsi ayay nooc day rabaan inay sameeyaan waxay tigaan bangiga lacagayna kasoo qaataan marka laakiin sidaas keliyo i g a ga qaxootiyada ka jira anigu nin badan waan kasoo arkay oo dad iyo isticmaalaya arki jiray een, i g a ga dadka eh, soomaalida eh, qaxootiyada iyo ku nool een, runtii aad bay u caawinay maxaa yeelay qofka laga yaababa in uunan heli karinba lacag uu heli karin isagoo isla markaasi farsamadii sida loo sameeyo een, you know, ama dirimaha loo sameeyo dambiishi kasoo qaad qofaa laga yaaba inay farsamo ku jirto laakiin wixii micnaha masoo mas ma soo saari kara laakiin haddii lacagta la siiyo waxaa laga yaaba inuu soo saaro een, fars- farsamadiisa usoo saara een, uu gato lacag uu ka sameey ilmihiisa micnaha uu iskuul ugu aadaan wax ugu bartaan faa'iido badan ayay leedahay laakiin de een, sida hadda idin kugu sheegay maxamudow aad bay u adag tahay in qof soomaali u baxo oo ee, bangi inuu tago boqol kun oo dollar uu kasoo qaado marka hore waxaa laga yaabaa in lagu aamini waayo bangi ay ku aamini waayaan ee, waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo een, een, credit history jeer like taariikhdaada een, inta aad wadankan lacag ka qaaday inta aad micnaha wax bixisay inta aadan bixinin inta guri aad deganayd waxay eh, no- bulsho marxaladeedkaada noloshadeed ay baarayaan wixii aad soo samaysay haddii marka qof aad u wanaagsan oo wadanka taariikh fiican kule een, la aamini kara aad tahay lacagtii way ku siinayaan haddana sidaan sheegay lacagtii waxaad ku bixinaya hadhowti riba marka een, dhan walba ama diini ha ahaato ama eh, nolosha bini aadamka ha ahaato dhibaato badan ay leedahay qofkii micnaha eh, dad badan oo ku faa'iidin way jiraan oo dee wixii aan micnaha een, ah, marka een, run- haddii aad bangi lacag ka qaadanayso oo aad maraykan degan tahay aad doonaysid inaad een, ganacsi sameyso marka hore haddii aba ku- aad ku xisaabtanta inaad maraykan imaado oo inaad bangi lacag ka qaadato oo aad business ku bilaawatoba aad ku fikirayso waxaa kugu haboon marka hore aad waraykan- maraykan imaado inaad isku daydo in aadan een, noloshaada ku ciyaarin in aadan een, qamra caban wadada maraya gaarin inaadan jibin oo dad micnaha aadan laayin in aadan micnaha gurigaadii kiradii lagu- qandaraaska aad la gashay in aadan burin oo maalin walbaba lacag ganaax lagu soo doorino taariikhdaadii ayna kaaga ciyaarin laakiin haddiiba taariikhdaadii waxaa nidaamkaada aad ilaalisato oodan qofku xadgudbin oo wax walbaba sideeda laaga tarigela aad ku bixiso boqol kun mee hal milyan doonaad ka qaadan kartaa ganacsi kartaadna ku samayn kartaa
kaasi waxa uu ahaa roble xuseen cusmaan oo marti noogu ahaa barnaamijka haatanna kusoo dhowaada maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhegaystayaasha ay noogu soo gudbiyaan had iyo jeer wixii maskaxdooda ay ku hayaan bismillah magacii waa maxamed nasiib aniga waxaan rajaynayaa inaan soomaaliya ku laabto oo ka qayb qaabto dib dhiska soomaaliya insha allah abdullahi maaden magacayga waa liibaan rashiid maxamed afhayeenka ururada dhalinyarada ee dalladaha ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa iga dhex guuxayo in aan halkan ku noolaa muddo labaatan casho ah halkanna aan ku helnay waxbarasho lacag la-aan ah waxbarashadaas ee waxaan rabnaa in aan uga faa'iideyno mustaqbalka dadkeeni seegay oo aan fursadaas helin ee dhalinyarada si mutadawacnimona aan ugu gudbinno dalkeenna dib ugu laabano
aniga waa magacayga waa leen qabow waxaa iga dhex guuxay in aan qorax dhac u sii socdo maaragtay aan dib dambe usoo noqon soomaaliya sababtoo ah soomaaliya waxa ka jiro maalin maalinta kasii dambaysa way kasii daraysaa taas ayaa igu kalifayso in aan hore u sii socdon meel alla meesha isoo celisa aan ku ekaado khalaas
waa heestii wada noolaada nolol ku waara ee uu inoogu luuqaynayo shaymiiro dacar dhegaystayaal heestaasi kusoo dhowaada
wada noolaado nabad ku waara coodkaasi baxsan ee shaymiro dacar ayaynu idinkaga tegaynaa idaacaddii fiidnimo ee gaar ahaan barnaamijkii
waa go-aankaaga waa anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahre cabdi axmed oo idin leh tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaad ka soo socda inta ka horraysa nabadgelyo